nahay shaqadii lasoo qabtay bisha ramadaan ma ahayn shaqo loogu talagalay bisha ramadaanka waxay ahayd shaqo bilow ah oo lagu bilaabay in la hubiyo la sugo amniga caasimadda waxaan taliyayaasha ku boorinayaa in shaqadii ay qabteen soddonkii maalmood oo lasoo dhaafay ay sii laba jibbaaraan ramadaankan ramadaankiisa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynayaa inaan iska warsanno wax ka duwan waxa aan hadda iska warsanno waxaan leenahay labaiyo toban bilood ayaad haysataan hadda iyadoo dadaalkiinnina ay arkeen shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay caawa aan ka bilaawno dabbaalde ka sii wanaagsan ciiddan si aan u gaarno ciidda soo socota haddii ilaaha yidhaahdo